Isbitaalka City oo ku yaala xaafadda Howlwadaag Laanta Suuqsare ee magaalada Beledweyne ayaa deeq, daawooyin iyo baaritaano isugu jira gaarsiiyay kaamka Nasiib One. Qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan daawooyinka ah ayaa waxay isugu jireen haween, caruur iyo odayaal. Maamulaha Isbitaalka City, Dr Maxamed Cabdisalaan Cabdulaahi Dictor Caawiye ayaa raadiyo Beerula uga warramay adeegyada caafimaad oo ay gaarsiiyeen kaamka Nasiib One ee magaalada Beledweyne.
kaamamka kala duwan ee aan booqanay daawooyintan aan ka bixinay ugu dambeeyey kaamkii magaalo turey oo loo yaqaano kaam nasiib nasiib one waxa ugu weyn waxay tahay in dadkan aan caawino oo maaragtay bulshada aan gaarsiino daawooyin tayo leh oo waxtar leh oo dadkana ay maaragtay ka faa'iidaystaan Waayahay kaamka Nasiib One daawooyinka ama agabka daawooyinka aad gaarsiiseen.
Een, dabcan waxay isugu jiraan daawooyin oo sharuubooyin ilmaha la siinayo kaniiniyaal faleembooyin wixii markaasi dhib bukaan bukaan u baahnaay oo dhan ee, waan ku dadaalnay inaan geyno waxaana ugu talagalnay qof kasta oo dhibaataysan in maaragtay aan wixii aan ka geysan karno oo karaankeena ah aan ka geysano taasaana maaragtay waxaa weeyaan nagu riixday in aan een, xoogga saarno Waayahay kiisaska inta badan aad la kulanteen.
dabcan kaamamka ee, dhibka ugu weyn oo yaallo iyo kiisaska ugu badan oo yaallo waxaa waaye shuban iyo ilmo maaragtay waxaa weeyaan tabar daran oo nafaqa daro hayso sidoo kale waxaa aada ugu badan dhagaha ilmaha dhagaha ka maalayo iyo ilmaha dhagaha ka jiran aaday ugu badan yihiin sidoo kale burkiitada iyo een, cudurrada laga qaado ee, overcrowdka ama bulshada iska horsa saaran cudurrada laga qaado oo ugu horeeya maaragta waxaa weeyaan ee, hergebka ugu horeeyo xasaasiyadaha qaar oo maqaarka ku dhaca sida maaragtay ee, scabiska wax la dhahayo ama candhada wax la dhahayo way ku badan tahay marka almost meelaha ugu badan ee aan xoogga saarnay waa meelahaas oo aan maaragtay bulshada aan wax ka gaarsiin Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan daawooyinka iyo baaritaanada oo raadiyo Beerula la hadlay ayaa ka mahad celiyay.
barkacni wax soo barkacni qaabka nasiib waa isbitaalka waxaa noo imaaday oo siti waxay noo keeneen daawooyin oo marka oo lagu geysto suubiyood iyo waxaasaa jira daawoodin hadda lagu lagu geysaday noo noo keenay waxaan joogaa kaamka nasiib waxaana soo booqday eh, hay- eh, isbitaalka city magan daaway noo keeneen aadaan ugu baahneen Waxa- waxaa iska jira malaariya intaasoo dhan ay naga caawiyeen daawooyinkaas waa noo keeneen waana ku mahadsan yihiin Kaamka ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo xanuunsanaya kuwaas oo aan awoodin inay tagaan goobaha caafimaadka islamarkaana ay iska bixiyaan qarashaadka daawada iyo baaritaanada.